caruurta ay da-doodu tahay afar jirka ayaa lix iyo tobankiiba la sheegay inuu hal canug qabo cudurkan loo yaqaano awtisamka sida lagu xusay daraasad dhowaan ka soo baxday gobolka minnesota ee ay soomaalidu ku badan yihiin marka loo fiiriyo daraasaddan carruurta soomaalida ayaa dadka kale uga badan cudurkan iyadoo lagu xusay in shucuubta kale ee gobolka ku nool saddex iyo kontonkii carruur ahba uu cudurkani qabo hal canug tani ayaa welwel ku abuurtay dadka soomaalida ah ee ku nool gobolka minnesota waxaana arrintaasi ka warramay xaashi shaafi oo ka mid ah soomaalida dalkaasi ku nool toban sano ka hor staadi la sameeyey staidka waxay noqdeen soomaalida lambarka ugu badan ee otisimka ah marka loo eego dadka degan minnesota ahaan middanna runtii waxay nagu noqotay mid tacajub ah annagoo tii horeba daaladhacaynay oo dhibaatada ay nagu haysay familo badan waxaa la helay runtii ilmahooda kuwa afar lahaa saddex ay qabaan kuwa halka qaba oo hadda staadiga ugu dambeeyey oo wasaaradda caafimaadka ay samaysay lambarka aadu u batay marka taasaa lala yaabaya ethnig ahaan marka loo eego ethniyada degan minnesota oo cadaanka uu ku jiro boqol kiiba boqol laga badan aada nooga badan yaa waxaan ka badanay cudurkan ahaan marka la yidhaha autismka inay soomaalida ka badato marka waa xanuun runtii bulshadeena ay aad aad macnaha uga murugeysan tahay runtii dhib weynan uga haysaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa cudurkan awtisamka ku faafayay gobolka ay soomaalidu degto ee minnesota iyadoo ilaa iyo hadda la garanayn halka uu ka yimid iyo waxa sababay cudurkan marka ay yimaadaan maqaadiirta noocan ah ayaa waxaa looga badbaadaa in loo laabto allah subxaanahu wa tacaala